bismillahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed waa salaamintiin dhammaantiin idinkoo dhan iyo golaasheena sharafta leh caasho geelle iyo walaalaha ag fadhiyo iyo inta meesha fadhidoo dhab waa salaamintihiin salaan ka bacdi waa la su-aalay walaashay hadalkii marka hore haddana waa kusoo celinayaa abaayo waxa weeye wax internet lagu soo qoro iyo wax maaragtay war laga dhagaystaba soomaalidu waa xandaaq dunyaduna waa xardaa magaca hadda aad sheegayso annaga wax badanna tiiraanyada waa ka qabnaa hadday soomaali tahay iyo hadday qoys ahaan tahayba dadka waxaan leeyahay horta reer puntland madaxdeeda iyo kulli dhammaan ehladoo dhanna waa salaamhayaa arrintaas aan ka hadlahayo waxaa weeye dadka la xirxirahayo ama amxaarada loo dhiibahayo ama haddaba ugu dambayso afar nin laguna xiray qaarkoodna iyagoo meyda bannaanka lasoo dhigay si kastaba ha noqotee anigoo hadalkii soo gaabinaya waxaan ku weydiiya ku su-aalanayaa oodna iga gaadhsiinaysaa adduunku hoos waa labada gelin way iska imaan doontaa wanaag iyo nabadda wixii la doonayaba dhammaan soomaaliyo idin marka in dhibaatooyinkaas badan ee dhagxumada ah in layska ilaaliyo oo wanaagga iyo sharaftan intii lagu dadaali karo lagu dadaalo kollay dadku xumaanta ma wada qasanayaan inunbaa hawsha wada inta hawsha wadana la yska ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
arrintaas waxay dhacday aad baan uga xunnahay waana ka soo horjeednaa puntlandna raalli kama aha arrintaa
su-aalaha dhan waxaan jeclaan lahaa waktigu maadaama ciriir yahay in aa wada siisid qofkii raboo dhan
asalaamu calaykum waa ku salaamaya jaala wasiir magaceegana waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed waxaana ku magac dheerahay waan kuu sheega laka hayweydin magacaas waxaan liigu bixiyey south korea la dhahaa su-aasha aan ku weydiinayo horena waa looga jawaabo waana kusoo noqonayaa waana burcadbadeed sida aan la socono waxaan ognahay burcadbadeedda dhibaatada ay reer puntland ay u gaarsiisay waa la arkay iyo dhibaatada ay shacabka puntland ay gaarsiisay sida aan la soconana waxaan ognahay xeebaha puntland kasoo bilow laasqoray ilaa garaacad in ajnabi maraakiib hadday tahay ool markab dagaal iyo markaba inuu joogo puntland maamulka aad ka tirsan tahay ma fiiriye waxaan ognahay puntland inaysan lahayn beero ama meelo laga shaqaysto ay tahay dhaqaalaha u weyn oo ka soo baxa inay dadka badda ka shaqaysta ay yihiin soo ninkii maskiinka ahaa oo noloshiisa ay ku xiran tahay badda oo hadduu badda aadana oo loo egyahay ama nin rushiyana ama yukrayna uu mataqaanaa soo eryaayo ma miskiinkaas noloshiisa ay ku sugan tahay baddaas baddiina nin ajnabi u fadhiyo dowladda puntlandna ay ku og tahay ninkaas miyaysa ku kalifeen inuu noqdo burcadbadeed uu qorigii soo qaato waa ka baxay asalaamu calaykum
anna su-aal yar baan qabaa su-aashan yar qabaan waxay tahay jaallo wasiir maadaama puntland ay jirtay ku dhowaan shan iyo toban sano ilaa sagaal iyo toban sano puntland nineteen ninety four baan tegey halkii dariiq ay ku yaalay wiilwu ku yaallaan dadkii waa ku baaba-een dariiqa wax laga qabto ma laha maxaa ka qabateen dariiqa midda kale puntland xagga beeraha iyo wax soo saarka maxaa ka qabateen maxaa dadka ku baraarujiseen
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa farxaan waxaan qabaa tuuqweshin jaalawa sir waxaan qabaa tuuqweshin oo midda hore ay tahay qurba joog haddaan nahay speshally gaar ahaan reer puntland marka waagu baryo waxaanu furaynaa website-ka warar ku nool baan nahay wararkaan raadinaynaa wararka waayadan ka soo ifbaxaya ee puntlandna waxay sheegayaan warar aad laysula dhex marayo oo ah ha noqoto burcadbadeed ha noqoto in la leeyahay amxaara ninkay rabta ka kaxaysanaysa puntland oo meel kasta ama gobol kasta qofka iyadoo ay doonayso ka wadanaysa website ama ha laga soo tabiyo ama dad ha noo soo tabiyo ma jiraa website aad u samayseen puntland oo dadka reer puntland ay warka gaarka ah oo wararka kaloo websiteka ay ku ignoor garayn karaan aad u samayseen waa su-aashayda koowaad ma jiraa website gaara oo aanu ka heli karno wararkaas su-aashayda labaad waxaa weeye een, su-aashayda labaad waxaa weeye een, dadka een, reer puntland oo qurbaha ku nool aad iyo aad baa waxaan ugu faanaa puntland inay tahay meesha keliya oo soomaaliya hormoodka u noqotay een, weligeenna u ahayd haddana iyadu aad u moodid inay u tahay meesha keliya kudayashada mudan anigu gaar ahaan waxaan aaminsanaha haddan waxaan rabaa inaan kusoo goobo hadalkayga kusoo koobo hees soomaalidu ay qaado oo shaksiyan gabay ama geerar soomaalidu qaado baan rabaa cashageelle inaan ka dhigo meesha buurta laga dhigay inaan iyada ka dhigo waxaana weeye daaloo korkeedii daruuruhu hogteero baddu dhinac ka dabadho dirirka axshamareeyo diranka iyo fooridu darandoorni hesheen isha daawanaysaa kollay daalimayse inta daadahaysaan ma casho korisaan
waa noo dhammaad su-aalihii caasho jawaabiyaa laga rabaa Aam, baaqan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, waxaan u malaynayaa erkolina ayaa noo sheegay already ee, baaq aan rabna inaan u dirno wasiiradda u dhiibno dadka dhan ay saxaan baaqan waxaa soo diray jaaliyadda puntland iyo jubbaland ee state of massachusetts baaqa wuxuu ku socdaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland golaha wasiirada golaha wakiilada oday dhaqameedyada iyo dhammaan shacbweynaha deegaanada puntland Ee, baaq wuxuu ku saabsan yahay kala soo jeedin oo ah inaan marnaba loo dhiibin qof soomaali ah etoobiya baaqa wuxuu soo koobay saddex qodob oo talo ah talada koowaad waxa weeyaan in marnaba maamulka puntland aysan isku dayin inay u dhiibaan qof soomaali ah ama ha ka yimaado kilibka shanaad ama ha ka yimaado soomaaliya qof soomaali inaan etoobiya loo dhiibin qodobka labaad in dowladda puntland ay ku kalsoonaato shacabkeeda iyo ilaahay qodobka saddexaad in puntland haddii ay qabato qof dambiile ah oo ka soo cararay meel kale in maxkamad lagu saaro puntland oo aanan loo dhiibin meel kale baaqan marka waxaan rabnaa walaalayaalow inaad saxiixdaan waxaad tihiin eh, soomaali eh, puntland keliya ma aha soomaali baad tihiin inaad saxiixdaan baaqan baan rabnaa baaq wax yeelaynay maaha waa tala soo jeedin oo keliya sidoo kalena waa fariin aan u dhiibayn wasiirka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad buu u mahadsan yahay baaqa ee reer basal ay soo jeediyeen iyo soomaalida oo dhan Een, baaqa waxaan jeclahay koobiin muxuu ahaa oo keeno Een, waana qaadi doonaa insha allah muxuu ahay meediyaha een, iyo dowladda iyo kullina waan kala xiriiri doonaa su-aalihii ugu dambeeyey een, haddii aan soo koobo marka ugu horeysa waxa weyaan xaliimo waxay sheegtay een, arrintii markii horena laga hadlay horta waxaan u sheegayaa oo mar labaad kusoo celinaya mar saddexaad kusoo celinaya puntland ilaa iyo hadda waxay ku dhaqantaa waxa weye wax layihahdo dastuur dastuur ay degsatay een, inkastoo dastuurka cusub een, aan aftidii kama dambaysaha loo qaadin haddana baarlamaanka wuxuu iskugu raacay inuu dastuurkaas eh, yahay midka keliya oo hadda puntland ku shaqayso dastuurkana waxaa ku yaala in qofna aan loo gudbin karinin een, muxuu ahaaye soomaali ah in aan muxuu ahaaye wadankana loo gudbin karinin Een, marka midda labaadna waxa weeyaan dadka iyo dowladda puntlandna waxay ka midaysan yihiin iska raacsan yihiin in een, muxuu ahaaye aysan dadkaasu ahayn ee utaystay ama og een, muxuu ahaaye een, in la dhiibo aysan mudnayn laakiin hal midna in madaxa lagu hayaa waan jeclaan lahaa Een, puntland waxaa jira dambiilayaal maalin walba waa la xiraa waa la qabtaa waa la toogtaa Een, burcadbadeedda waa la masaafiriyaa qaarkood oo waxa weeyaan waxaa qaata ee, muxuu ahaaye dalal shisheeya qaata oo meelay geeyaan aan la aqoonin waxaan rabnaa in muxuu ahaaye dadka reer ogaadeeya inay ogaadaan qof kasta oo la qabto inaysan dhiin shariif buu ahaa wadanka waxa weeyaan qofku hadduu dembi galo hadduu puntland yahay iyo hadduu ogaadeeyo yahay iyo hadduu soomaali kale yahay qofkii dembi gala oo dalka dembi ka gala waxa weeyaan dembigiisa iyo maxkamadiisa cadaadiisa oo lagu qaadayo taasna waxaan jeclaan in qofka si ogaado ma aha een, waa reer hebel ee, hadduu xataa wax qasaya lala hadlin ma aha waan jeclaan lahayn in la fahmo dembiilaha iyo shacabka iyo dadka muwaadiniinta in la kala saaro waxa weeyaan waxaan ku dadaalaynaa waanan ka wada hadli doonaa ballan kale aanu leenahay in arrintaas aysan dhici doonin ee puntland iyo shacabkeeduna ay muxuuha ka xun yihiin baaqyo kasoo saareen kana hadleen arrinta ku saabsan een, burcadbadeeda dadkii masaakiinta xaggee aadayeen een, waxa weeyaan waa run een, dadkii ganacsan jiray shirkadihii shaqada bixin jiray ee dadkii oo dhan shaqadoodii way waayeen laakiin waxaa laguma saxo waxa weeyaan haddii taasu dhacday waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan farsamadii een, lagu ciribgoyn lahaa si shirkadihii dib u soo noqdaan taasuna waxa weeyaan midda ee, puntland ay ku dadaalaysa in ciidankii badda la sameeyo in muxuu ahaayey een, een, muxuu ahaayey laa een, laga cirib tiro puntland inay burcadeeda hoy u noqoto een, midda een, ku saabsan arinta een, muxuu ahaayey een, dariiqyada maxaa wax looga qaban waaye dariiqyada anigu waan sheegay waxa weeyaan contributionkiina waa maqan dariiqada waxaa noo dhisay waagii hore hay-ada gaala ah baa noo dhisay dowladaha noo dhisay actually hay-ad ma dhisin hay-adaha hadda yimaadaa ee dhaqaalaha ay bixiyaan waxa weeyaan waa wax yar oo humanitarian iyo ee, kuma jiraan infrastructure in wax laga qabto infrastructurekuna waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee puntlandna keligeed aysan qaban karin puntland waxay ka adag tahay waxa weeyaan meelaha jabjaban inay dhowdo ee jidadka muxuuha aan la gaari karin inay muxuuha carro kaawo ka dhigto in ay muxuuha dayactir la samayso laakiin jid markii la samaynayo qurbajoogta reer puntland ayaan ka sugaynaa inay qayb ka qaataan Beeraha- beeraha waxay ka mid tahay wasaarad beeraha ma jiro waagi hore hadda waxaa la sameeyey wasaaradda beeraha een, waxaa ee, wax laga qabanaya iyadana waxa weeyaan roobabka een, biyahooda ay muxuuha iyo deegaan ee, muxuuha deegaanka burburay een, beerahana waxay ku jirtaa qorshaha ee la rabo in muxuuha dadka lagu jiheeyo ee wax badanna laga qaban doono Ee, wararka puntland waxay leedahay website la yidhaahdo puntland com haddii uusan een, muxuu ahaayey waxaan siin doonaa een, adresskiisa Een, in een, wararka een, kutilkuteenta lasoo qoro een, xaqiiqadooda lagu soo qorona waa ku dadaalaynaa isagana Een, arrinta ku saabsan een, een, ugu dambeyso oo ah puntland een, muxuu ahaayey een, waxyaabahaas inay wax ka qabatana waxaan idiin she- sheegaynaa puntland diyaar waxay u tahay cid kasta oo rabta inay maalgashi ku samayso arrimahaas wax ka qabato waxaanu u ballan qaadaynaa inaanu soo dhoweyno inaanu dhulka wax ku qaban lahayn siino inaan contribution siino Een, marka waan soo dhoweynaynaa wax kastaa dhina dowladda qabanaysa markan yuusuf samatar bardacad baan kusoo dhaweynayaa hoosna su-aalo iyo comment